بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol lixdan iyo kowaad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala waid qiila lahum iskunuu hadihi alqaryata wakuluu minha xaysu shi'tum waquluu xida waadkhuluu lbaaba sujada naqfir lakum khadii'aatikum sanasiidu lmuxsiniin waid qiila lahum iskunuu hadihi alqarya wadkur ka sheeke id waqti qiila lahum loo yidhi nimankii reer bani israa'iil uskunuu dega haadihi middan alqaryata ee magaalada ah war magaaladan dega baytulmaqdis bay ahayd baa layidhi magaaladan dega wakuluu cuna minhaa xaggeeda madaacimteeda iyo miraheeda iyo barwaaqadeeda ka cuna xaysu shi'tum meel allaale meeshaad doontaan min ayi jihatin wa min ayi makaanin shi'tum minha meel allaale meeshaad doontaan barwaaqadan baytulmaqdis taal qudus halkaan iska cun halkaanna dega waquuluu waxaana dhahdaan markaad gelaysaan wey oo ku ducaysataan xidatun dhaha amrunaa amarkanagu xidatun weeyaan dembi hoobin ilaahayow dembi hoobin baan kaa rabnaa dembiga naga hoobi naga tirti ama waquuluu dhaha xidatun mas'alatuna baryadayadu aan maanta codsanaynaaye ilaahayow xidatun weeyaan yaa allah xudda cannaa dunuubana ilaahu naga hoobi naga deji dembiyada haddaad saa dhahdaan dee meel kalaa lagugu sheegayo idinkoo sujuudsanna gala waa iyadii la yidhi idqulu lbaaba sujada naqfir markaa waan dhaaf nuun haddii la akriyo lakum idinka khadii'aatikum gafafyaalkiina ayaan idinka dhaafaynaa sanasiidu ilaahay wuxuu yidhi waan u ziyaadin doonnaa almuxsiniin kuwa muxsiniintaana waan u ziyaadin doonnaa man axsana camalah qofka ixsaan sameeya muxsin noqda awaamirta ilaahay fartooma daacada ilaahay fartooma iyadoo loo dhaafayoo naqfir lakum khadii'aatikum uu ku jiro waan u ziyaadinaynaa waxaan u ziyaadinaynaa jannagelid iyo dallacsiin ayaan u ziyaadinaynaa haddii arrinkaa la amray oo war meeshaan gala la yidhi maxay sameeyeen fabadala aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga sameeyey oo minhum iyaga ka mid ah way badala ay hayara way dooriyeen wey wixii la faray way dooriyeen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo minhum ka mid ah qawlan qowl bay ku dooriyeen oo hayra aladii kii kayrkiisa qiila lahum iyaga loo yidhi war sidaa dhaha kii la yidhi midaan ahayn way ku bedeleen hadalkii la yidhi waaba idiin sheegnaye xidatun dhaha mid aan ahayn kii bay ku bedeleen xaggii hadalka iyo xaggii ducada iyo tadarucii way bedeleen midkii la faray midaan ahayn ayay fartoomeen oo la yimaadeen amardiidu waxay dhaheen baa layidhi xindatun fii shacirati xindatun bay haysa ereyga erey u dhow oo xindatun xindadu waa qamadiga iyo sareenka meeshii dambi dhaaf baan rabnaa la dhihi lahaayeen xindatun bay dhaheen xindatun fii shaciiratin hadal macnalana maaha waa hadayaan baa la yidhahdaa erey hadda la macnaynayo maaha bukhaarigana waa yay kugu qornayd xinda fii shaciira waxaasi akhriyeen waa khilaaf muujin iyo diidid ficilkii la yidhi sameeya idinkoo sujuudsanna ma samayna iyagoo barida ku siqayo xamaaranaya ayay galeen oo dabada ku ku guurguuranaya ficilkii iyo qowlkiiba waa bedeleen maxaa dhacay marka qaala tacala ilah wuxuu yidhi fa arsalnaa waxaan dirnay calayhim dushooda rijzan ayaanu dirnay cadaab baan dirnay daacuun baa lagu sii daayay min asamaa'i samada xaggeeda ayaanu kaga soo dirnay bimaa bisababi maashay sababkii kaanuu ay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmi sameeye daacuun baa inta loo keenay fii saacatin waaxidatin hal saac gudaheed waxaa dhintay baa layidhi arbacatun waishruuna alfa afariyo labaatan kun xanuunadan hadda soo baxayba adduunka markii laga warramayay maanta keliya iyo afariyo labaatan saac ama intaas saddex maalmood waxaa ku dhintay markii lalaa intaasu kumanaan intaan kaba badanba baa marka hal saac baa waxaa kaga dhintay intaas
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasalhum weydii nabiyulaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam can ilqaryati can ahli lqarya mudaaf haddii xadfanaa soo qadira ama can akhbaari lqarya magaaladii wararkeedii weydii ama waxaa weydiisaa can can ilqaryati can ahli lqarya qaryadii ehelkeedii allatii qaryadaasoo kaanat ahaan jidhay xaadirat albaxri badda mid xaadir xaadir waa maxay xaadirat albaxri badda mid kulaalaysa magaaladii beesha barwaaqada ku taalay oo badda kulaalaysa badda geeskeeda ku taalay bal magaaladaas iyagu way garanayaane waryaa iga warrama magaaladaas iyo dadkii ku noolaa away badda daanteeday taal magaalo badle magaalooyinka la mid maaha maxaa ku dhacay dhe magaaladaa iyo dadkeeda markay amarkii ilaahay caasiyeen markay maalin sabtiya waarsadeen oo kalluunka dabteen war ma waan daayare iyo doofaaran laga dhigin magaalada ayla la dhihi jiray baa li daanta shaadi baxri alqalzam ama halkaa baddaas daanteeday taal magaaladaa bal iyo dadkeeda weydii id waqti can ilqaryati weydii id waqti yacduuna ay xadgudbeen fi sabti xadda ilaahay tallaabeen sabtida dhexdeed oo la yidhi awal war maalinta jumcada cibaadaysa yahuuday waa diideen sabti bay qaateen kuwan kalena waa iyaga axadda qaatay waxaa la yidhi sabtida ha waarsanina markaasay sabtida xadgudbeen oo maxay u xadgudbeen id yacduuna fi sabti id waqti ka bedeltan hore ta'tiihim ay u imaanaysay iyaga xiitaanuhum mallayadooda u imaanayay kalluumadaa u imaanayay yowma sabtihim maalintay sabtiyaysanayaan sabtidooda maalinteeda baa kalluunka maalinta la yidhi ma kalluunsan kadhaan ma ma kalluunka ma jilaaban kadhaan oo ma lama soo bixi kadhaan maalintii baa iska dulyaacaya kalluunkii badi dusheeda id waqti ta'tiihim xiitaanum ay u imaanaysa yowma sabti shuracan xaal uu yahay xiitaantu u imaanaysa id ta'tiihimta ka xaale shuracan xaal uu yahay ay u imaanaysa xiitaantu mid iska daahira malayga alasmaak malayadii xiitaan iyo samag waa isku mid baa maalinka sabtida iska dul sabaynaysa gacanna lama aadi karaan waa laga xarima waboobidu isk badu iska dul maraya isagoo tiradii ka bato taxaan wey wa yowma maalin laa yasbituun aysan sabtiyaysanayna maalinta aysan sabtiyaysanaynin laa ta'tiihim xiitaanta u imaan mayso maalinta aysan sabti ahayn maalmaha kale xabad malaya lama arko iyo xabad kalloona wax muuqda iyo wax lasoo qaban karo midna male waxay gelaysaa moolka badda waa caranayaan maalintaas malayadu waa la itixaamay kadalika sidaas baanu ilahay wuxuu yidhi kuwan loo itixaamay baan nabluuhum u jiri rabnay kadalika saasaan nabluuhum u itixaanay bimaa shay bisababi ma kaanu ay ahayn yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeyey daacada ilahay ka bixin darti baasaa loogu gala arrintaan goormay dhacday imaam qurdibi wuxuu soo rarayaa xilligii nabiyullaahi daawuud inayd calayh salaam ibliis baa inta u yimid qolada wuxuu ku yidhi maalinta sabtida inaa kalluunka la baxdaan waa laydiin diiday ee waxaa samaysaan meel kanaala soo jeexa kanaalka badda markii laga soo jeexo biyaha soo gelaya badda dhexdeeda inta gashaan xoogaa ku soo diriya halkaan kanaalkan ha soo raaco maagadkan yaroo aad meesha ka jeexdeen kanaalkan ha soo raaco horay dhinaca badda ka gooya marka halkaana laga dhigayaa laga joojinaya marka xagga ka joojisaan maanta waa sabti intaa kaliya qabto waxbaa malay ha la soo bixinin beri axadda markay tahay iyo maalmaha ka dambeeya malayga la soo baxa hadhow haddii laydin dhihi maayo sabtidaa kalluun qaadateen laanna lamaydnaan soo bixin laakiin xeradaa kusoo xeraysateen ha way soo xerayseen kanaalkaana kusoo diriyeen waxba waa farsamo xeelad xeeladaha ribada iyo ganacsiga xaaraantaa iyo waxyaalaha balaayada iyo waxaasoo dhan xeeladaas ma fiicna maalinta jumcadaabay waxay kusoo didinayaan kanaalka marka halkaana iska joogayaan taashiina ma bixi kadho xagga ma aadi kadho maalinta caddaabay la soo baxaya marka waa iyagoo sabtida uwaarsaday bay ka dhiganta waid qaalat waxaa kaloo ka sheekaysaa waid waqti qaalad ay tidhi ummatun ummad oo minhum iyagii ka mida saddex qole u kala kaceen qola dembigaasay la timid oo wagaarsigii bay sameeyeen oo xeeladaasay degeen maalintii sabtida ilaa jumcadii bay kusoo diriyeen sabtidii bay iska daayeen axaddii bay la baxayeen qolana waxay tihi waryaal joojiya waxaan waa dembi lama ogole waana ka fogaadeen kuwaas waxba ma ka lumaysan qolana waa aamusta xumaantiina ma samayn dadkii samaynayna kama nahyin waid waqti qaalad ay tihi ka sheekee ummatun oo minhum ka mida lima maxaybaad taciduuna u wacdinaysaan qowman qoom qoomkaasoo allaahu ilaahay muhlikuhum uu yahay mid halaagaya oo amase mucadibuhum ilahay uu yahay mid cadaabaya cadaaban shadiida cadaab daran awdaani waxaa la yidhaha limanci lquluw ya inay arrintaas labada arrimood inay meesha ka marnaadaan bay mancinaysaa laakiin duuna manci ljamci inay labadooda isku yimaadaan ma diidayso in la iskugu daro ya ma diidayso allahuma muhlikum aw mucadibuhum labadaba la iskugu daro jamca ma diidayso awd laakiin inay meesha labadoo ka maqnaadaan bay mancinaysa kama wada marnaan karaa qoladii qola xumaantii bay samaysay qolana waa u diiday waa nahyiday qoladii wax nahyiday maahee qoladii saddexaad oo iska aamustay baa waxay la hadlayaan kuwii wax nahyinayey oo lahaa war ha ugaarsanina waxay dhaheen war maxaad u wacdinaysaan lima taciduuna qowman qole maxaa u waaninaysaan allahu muhlikum ilaahay uu yahay mid halaagaya ow mucadibuhum yahay mid cadaabaya cadaaban shadiida qoladan waa xadgudbeen inkaar baa ku dhacday maxaa u wacdinaysaan wacdi waxtari maye ciqaab iyo cuquubay mutayseene nahyiga ay wax ka nahyinaysaanna waxba ka faa'iidi mayaan qaaluu kuwii wax wacdinaya waxay dhaheen macdiratan liajli macdira cududaarasho darteed ilaa rabbikum rabbigeen intii ka ah macdiratan facalnaa dalika macdiratan arrinkan waxaan u samaynaynaa macdiratan macdiratunna waa qiro kale macdiratan ilaa rabbikum cududaarasho waxaan u wacdinaynaa linucdara cinda allahi ina loo cududaaray ilaahay agti waryaa idinku ma u sheegteen ma ka reebteen ma u naseexayseen ma waaniseen macdiratan ilaa rabbikum qofka haddaa adug taada ka soo baxday oo dadka xumaanta kala hadasho bes waa ka soo baxday walacallahum waxayna mudan yihin yattaquuna inay dhowrsadaan oo iska daayaan dembiyada labadaa awrimood inay iska daayaan iyo inaa alle xagga annaga nala qabsan oo cududaar helno dadka xumida inaan ka reebnay qaala tacaala ilah u yidhi falamaa nasuu markay ka tageen nasuuda haddana wixii laga halmaamo waa laga tagaa falamaa nasuu ay tarakuu markay halmaameen oo ay ka tageen maakii dukiruu bihi lagu waaniyey oo lagu wacdiyey qoladii war ka jooga lalahaa ugaarsiga markay ka tageen wixii lagu waaniyey saddexdii qolo labaa la caddaynaya qola xumaantiibay nahyiday ilaahay wuxuu noo caddaynayaa in la badbaadshay qola xumaantiibay samaysay ilaahay wuxuu caddaynayaa in la halaagay qolana xumaanna ma samayn dadkiina ma wacdin oo xumaantii kama reebin iyana xumaan ma samayn waa laga aamus iyaba waa aamuseen waa laga aamus xumaanta in laga aamusana waa khatar u fiirso anjaynaa ilaahay waa badbaadinay buu yidhi alladiina kuwii yanhawna reebaya cani suu'i xumaanta kuwii reebayay waa badbaadinay dadka dadka xumaanta ka reeba waa kuwaas waakhadnaa kuwii labaad usoo dhaadhac oo xumaanta sameeyey waakhadnaa waxaan ku qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey bicadaabin cadaab baan ku qabanay cadaabkaasoo ba'iis waa maxay ba'iis cadaabkaasoo ba'iisin shadiidin daran wey cadaab daran ayaan kuwaasaan ku qabanay bimaa bisababi maa kaanuu ay ahaadeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeyey saas darteed baan cadaabkaa daran ugu qaban falamaa catow markay kibreen oo caasiyeen oo kibreen camaa nuhuu canhu wixii laga nahiyey camaa nuhu can tarki maa nuhuu canhu wixii laga nahiyey ka tegiddiisii markay ka kibreen wixii laga reebay markay ka joogsan waayeen qulnaa waxaanuu nidhi lahum iyagii kuunuu waxaad ahaataan qiradatan ahaada qirado qiradadaasoo khaasiyin daayara noqdaan qirada khanaasiir daayaradii doofaara wey khaasiin xun oo halaagsamay sidaas baanu ku nidhi waa la masakhay oo bini aadamnimadii baaba waa laga dooriyey ummadaha la bedelay la dhalan bedelay firqa cadaabkaasaa ku dhacay firqana waa la badbaadiyey shirqana xumaantiina waa ka dheeraatay dadkiina kama nahyin iyana xumaan lama imaan qur-aankuna waa ka amsaalay ibn cabaas wuxuu yidhi maa adri maa fucila bilfirqati saakitati qoladii aamusay wax lagu sameeyey anuma garanayo iyo oo ninka qur-aanka aad u yaqaanay annajow am halaku inay badbaadeen iyo inay halaagsameen xumaantii baa reebi weyneen halaaga gala la yidhi iyo ma idinku xumaan maydnaan samayn man adnaydnaan samayn waaya jannada gala in la yidhi ma garanayo buu ikrimo oo xilowgiisa ah ikrime ikrimaha wuxuu yahay ardaygii ibnu cabaas tafsiirkao ka bartay iyo diinta ikrimaha wuxuu yidhi baa layidhi arrintaas kama zuulin buu yidhi inaan raadinayo xataa aan ka gartay ibnu cabaasna u sheegay inay badbaadeen qoladaas laftooda leanna waxay dhibsadeen oo naceen kuwaasi waxay samaynayaan ibnu cabaas buu wuxuu ku yidhi marka sheekh waa sheikhiisu moogta anaa gartay masalada anaa haya ilaa sheikhu wuxuusan aqoon ba ardaygu garan karaa ilaahay fahansiin karaa qoladan waa badbaadeen buu yidhi lanna xumaantii bay naceen markaasuu inta ku farxay ibnu cabaas oo laba maro isku jooga siiyey ikramaa la siinaya ya buu sidaasna ku qaatay aayaddan waxaa la yidhi waa ashaddu aayatin fii tarki nahyi aayadda midda ugu daran nahyiga in laga tago dadku xumaanta la nahyin waayo la iska daayo waxay inta muuqdaan dembiga iyo belada dhacaysa laga aamuso aayadda ugu daran weeye baa layidhi lanna dadkaa dhan oo iyago aan xumaantii samayn meesha masiirkoodu yahay qur-aanku ma caddayn oo iyagoo aan xumaan samayn oo weliba nacsan xumaantii oo yidhi maxaa ka wacdinaysaan qoladan inkaarta ku dhacday oo iyagu dee wanaag bay ku sugnaayeen waa laga aamus fahan kalenu mooyaane si cad looguma caddayn marka aayadda ugu daran wey xumaha waa inaan laga tegin waa in la reebo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid ta'adana rabbuk wadkur ka sheekay nabiyulahi mxamed alayh salaa salaam id waqti ta'adana rabbuka rabbigaa ogeysiiyey aclama rabbuka wey layabcaanna inuu kusoo dulsaarayo kusoo dulsaarayo layabcaanna kusoo dulsaareen kusoo dulsaareen calayhim dushooda reer bani israa'iil ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaamada manduul yasuumuhum dhadhansiiya suu'a alcadaabi cadaabka kiisa xun oo daran ilaahay wuxuu sheegay reer bani israa'iil waa yahuudda weligoodba hadba waxaa lagu soo saarayaa qolo ciqaab iyo cadaab ula taagan weligoodbood balaaya haysata xumaanta ay samayn jireen awgeed baa layidhi waagi hore nin buktunasr la dhihi jiray baa inta loo soo diray buu baabi'iyey oo qafaash oo eber ka dhig marna niman nasaaraa baa lagu diray oo canshuurta ka qaad oo baabi'iyey marna nebi maxamed baa lagu soo diray calayhi salaatu wasalaam markaasuu madiina iyo dhulkii ka radayoo waxa weeye dhulkii ka nadiifiyey xumaantoodii waa mid kale jasiiratulcarab baa laga saaray mar dambana kitaabkan ilaa waa mucaasira wasalada calayhim akhiiran xilli dambana waxaa lagu soo diray hiltar ninkii la dhihi jiray hitler miya hitler baa lagu soo diray fastabaax eber buu ka dhigay yahuudda ninkii baabaash dagaalkii hore oo adduunka soo maray ninkii baabada ka dhigay taarikhdiisa waa qoranta wuxuu ku dhowaaday in magac yahuud cid sheegataba adduunkaba laga waayaba bilqatli wاtashriidi fi lard ilaa aayadda qur-aanka mucjisnimadiisa arag weligeedba ilaahay wuxuu ballan qaaday man yasuumuhum suu'a alcadaabi ma degan dowladeedu weligood balaayaa ku jidha intaa ah waxaa ku socda dhib iyo ciqaab ilaa marka u dambaysa muslimiintu baabi'in doonaan oo dhagaxdu dhihi doonto gadaasheeda yahuudi baa muslinow ku gabanaya ilaa halgeed mooyaane marka waxaa la yidhi soo iyagaan hadda halkan isku urursadayoo dowladd xoog badan ka samaysayoo adduunkaba u madax taagayaba isku urursigaas isku urursanayaan halaaggii unbaa uga dambeeya halaaggii markii loo fiirsho yahuuddu intay tira la egtaan inta meesha isku urursatay waa wax kooban duul carabka ku dhex jiraan baa kunjibaar kusoo tobanaan jeer kusoo jibjibaarma tira ahaan dad yar weeye waaba gaari doonaaba aayadda dhabbaan ka gaaraynaa kunuu qiradatan khaasin haadaa la yir waana noqdeen way taa hor horta ina rabbaka rabbiga la sariicu lciqaabi caqaabkiisu miduu degdeg badan yahay wey wainahu ilaahayna lakafuurun weeye mid dhaafid badan raxiimu naxariissasho badan waatan aayaddii dambe waqadacnaahum waa gogoynay nimankaa yahuudda ah waa kala firdhinnay wey faraqnaahum wey fi lbilaadi fi lard dhulkaan ku kala faafina yahuud umaman maxaa leeyihiin ummado nimankaa yahuudda ah dowlad gaarahoo meelay keligood wada haystaan nama jidho meeshaa yar hadda xoogaaga yar isku urursaday mooyaane oo iyana intaas dhibaatada ka socoto meel ay adduunka ka maqan yihiinna ma jidho ilaa waqadacnahum fi lard adduunkii baa nimanka lagu kala sayriyey lagu kala faafiyey waxaa ku dhacay wax dee ummad kala qaybsan oo meel adduunka dowlad aysan ku dhex noolayn ma leh umaman xaalayihin dhul gaaroo loo yaqaanoo si gaar u leeyihiin adduunka ma jidho dhulkaa hadda muslimiinta falastiiniya ay ka haysaan oo iyagana isan lahayn mooyaane kitaabkan wuxuu yidhi wama jtamacuu fi lardi lmuqadasa maanta dhulkaan dahiran baytulmaqdisba haysaan mogta kumayso uruurin buu yidhi fii haadi layaami maalmahan waddanka isku uruursanayaan ilaa liyudbaxuu in hadhow lagu gowraco lagu laayo unbay meesha usoo dhowteen biaydi lmu'miniin in sha allah kamaa wacadda bidalika rasuula sidii nebi maxamed yaboohay calayhi salaatu wasalaam xaytu qaala nabigu markuu yidhi laa taquumu saacatu qiyaamadu dhici mayso xataa yuqaatila lmuslimuuna ilaa muslimiintu la dagaalamaan alyahuud xadiikaasi waa iyadii markaas imaam muslim baa xadiidka warinaya taasi wata adduunka meel kasta jaaliyad iyo jamciyad iyo dad yahuuda iyo bulsho yahuuda ku nool kullu dawla dhinacay ka degan yihiin waa kaas dulalkan carabka kulligooda fiiri meel kasta ilaa waqadacnahum fi lard waa hadalki ilahay wey minhum waxaa ka mida alsaalixuuna nimanku ha xumaadeene dad wanaagsan oo salaaxa meel ka gaaray baa ku jira wa minhu waxaa ka mida duuna dalika kuwa sidaa ka hooseeyo yo aan salaax lahayn gaalnimo iyo faasiqnimo iyo balaayo ah labadaasba waa ku jira wabalownaahum ilahi wuxuu yidhi waa itixaamnay bilxasanaati xasanaad baanu ku jirabnay iyo wasayiaati iyo sayiaad baanu ku itixaannay marna barwaaq marna itixaan kaliya dhibaato lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fakhalafa waxaa gadaal maray min bacdihim iyaga gadaalkoodii dadkii wanaagsanaa oo dad wanaagsan iyo dad xun ba iskugu jiray dadkii hore gadaashoodii waxaa gadaal maray khalfun kuwa ashraar ah khalfi haddii mar laamka la reebo waa kuwa dadka xun wey haddii laamka aan la reebinna khalaf la yidhaahdona waa salaf iyo khalaf waa dad wanaagsan khalfun marka la yidhaahdona waa kuwa dhalbaas baa la yidhahdaa fakhalafa waxaa gadaal maray min bacdihim dadkii hore kuwe hore waa kuwa hore minhum usaalixuuna minhum duuna dalika sooma kuwa xun iyo kuwa wanaagsan kuwa iskuu jira waxaa ka dambeeyey khalfun kuwa dhalbaasa kuwaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay kitaabkii bay dhaxleen waa tawraad aabayaashood bay ka dhaxleen yaahuduuna xaalay qaadanayaan carada haada aladnaa kan liita kan liita birbirkiis adduunyada wey adduunyadan bay qaadanayaan xalaal iyo xaaraan meeshay doontaa ka soo gasho wuxuu waa yahuud weliba waxay leeyihin iyagu xumaantaa ku jira wayaquuluuna xaalay leeyihin ama waxaba dhala wayaquuluuna waxayna odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dhaafaya iyagoo xumaantii gacanta kula jira bay dhahayaan sayukfaru lana waa naloo dhaafaya waa naloo dhaafaya oo qofki isagoo dembigii gacanta ku jira inuu dhaho waa la ii dhaafaya waa arrin kaloo culus weeyaan sayukfaru lana waa been marka warkaas wain yatim wlxaal in yatim hadduu u yimaado istinaafna waa ka dhigi kadhaa waana xaalayn kadhaa carabun birbir oo miluhu milu maa taqadama milu maa sabaqa kaasoo kale birbir la mida hadduu u yimaadona ya'khuduuhu ay qaadanayaan wain yatihim walxaal in yaatihim hadduu u yimaado carabun birbir oo milu isagoo kalena ya'khuduuhu ay qaadanayaan markastoo fursad ay helaan adduunyo ku heli karaan xalaal iyo xaaraan meeshay doontaa ka timaadee way qaadanayaan ilaahay wuxuu yidhi alam yuuqad mayaan la qaadin calayhim dushooda mihaaqu lkitaabi idaafadu waa bimacnaa fi miaaqun fi lkitaab mihaaqu lkitaab kitaabka ballankiisii la adkeeyey ma waan laga qaadin waa laga qaaday oo muxuu ahaa allaa yaquuluu inaysan odhan ballankaama waan laga qaadin cala allah ilaahay dushiisa ila alxaqa ila alqowl alxaq war ma waan ballan cad looga qaadin kitaabka ilaahay inaysan hadal xaqa waxaan ahayn ka dul sheegin oo ku dul dhihin waa maxay iftiraani ilaahay inaysan ku been abuuran iyagoo dembigii israar waxaa leeyahay dembigii qofkuu ku dhegan yahay misna astakfirullahi leeyahay oo leeyahay waa la ii dhaafayaa taama jido xaaraantii ma cunaya allah yaquulu cala allahi ila alxaq wadarasuu maa fiihi waxay ku cadsan tahay alam yuuad middaa hore alam yuuqad calayh ma waan dushooda laga qaadin mihaaq fi lkitaab wadarasuu ma waysan daraasayn maa fii kitaabka waxa dhexdiisa ah hawaa macna ama waxa weeyaan istifaamku waa taqriiri oo nafyigaas halkaas alam la yidhi lamtii naafiyada ahayd oo hamsadaas la geliyey weeye ma og tahay alam yuuqad calayhim ma waan la qaadin miaaqulkitaabi miaaqun fi lkitaab waxay ka dhiganta marka waa la qaaday ukhida calayhim almiaaq waa la qaaday wey wadarasuu maa fiihi walxaal qad darasuu ay daraaseeyeen maa fiihi markaa dhahdi waxa weeye ma waan la qaadin kitaabka miaaqiisa waa la qaaday wadarasuu maa fiihi waxa dhexdiisa maysan daraaseen waa daraaseeyeen wey wadarasuu maa fiihi marka isbaatkaas sifaamkaa taqriiriga ah halkaasay la socotaa waan la qaadin waa la qaaday wey taasaa la taqriirinaya la sugaya wadarasuu maa fiihi wayna daraaseeyeen wuxuu ku yaalla way ogyihiin walxaal darasuu ay daraaseeyeen maa fiihi ma waysan daraaseyen waxa dhexdiisa waa maxay way daraaseeyeen wey taasaa la sugaya wadaaru daarta alaakhiratu ee dambe baa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna alla ka yaabay afalaa tacqiluuna war ma waydnaa waxba garanaynin yacqiluuna tacqiluuna afalaa tacqiluun maydna caqli lahayn hadday caqli aad leedihiin ay leeyihiin adduunyadan dhammaanaysa midda weligeed joogaysa kama kama doorteen wey wladiina kuwa haddaa hadal bilaabanaya ka dhigti ama wdaaru laakhiratu baa khayru liladiina u khayr badan liladiina iyo wladiina weliladiinana waa ku xidhi kadhaa kuwii u khayr badan ama wladiina kuwa yumasikuuna in la shado iyo inaan la shadin labadaba takfiif iyo tashdiid wladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi ku dhegaya kuwa kitaabka ku dhegaya oo ku camalfalaya oo wa aqaamu salaata salaada oogay ku dhegay kitaabka salaadana oogay oo kitaab kudhegidaaba salaada ka mide umuumka ay soo gashay kaga uga tegi maynee salaada si gaaraan loo sheegaya wey waa aqaamu salaad wey salaadana oogay ee salaada gaar waa wax weyne gaar baloox iyada horay soo gashay innaa hanagu laa nudiicu ilaahay wuxuu yidhi ma dayacayno ma dayacno ajra almuslixiin kuwa muslixiinta ah ee islaax iyo wanaagga sameeya ajarkooda ma dayacna baa ilaahay yidhi kuwa kitaabka ku dhagay salaaxa la yimid kuwaasi kuwa ajarkan u weyn iyo abaalmarinta u wanaagsan ayaa la siinaya marka fiiriyo qofka laba shay baa laga rabaa inuu noqdo saalix qof isagu wanaagsan muslixna ah muslixiin kiisi keliya maaha ummadii arrimahooda islaaxinaya wanaajinaya khayr buu ka talinaya ka shaqaynaya khayr buu ku baaqaya maxaa la diiraya inuu qofku faasid mufsida noqdo isna xun yahay ummaddana ifsaad iyo balaayo iyo dhib iyo shar iyo fitan ku dhex wado iyo khilaaf innaa laa nudiicu ajra almuslixiin marka kuwaasna saasaa loo ammaana darsigan intaas ku ogyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab